bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal hamiin faylan meelba isin rogdanga ha ku dhowaada barnaamijka kulanku warsan oo hamiin walba isin kubaratan idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo dhegeystayaal hamiinimo arbaha galayd u taarigdee keedinta labaatiyo sagaalka bilo oktoobar labada kun iyo toban sagaalka qodobada shirkadiisa barnaamijka kulanku warsan oo nabada akhiirana siinkahay waliba ku mid ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdilcasiis xasan maxamed laftigareen iyo geega reedankanaga magaalada baydhabo kureed markiisa shaqousan kumarqadhaya magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya haddaba maya kula kulmi safar kiisha dhugun sela barnaamijkaas inkaaya wafdagu dareer qaramada midoobay iyo waliba yona geega deeran magaalada baydhabo walibana iyo kulana qaadana madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdilcasiis xasan maxamed laftigareen haddaba qaramada midoobey wafdigaasaya may kula hadalay madaxweyne laftigareen akheeraya barnaamijka sinkaaya taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsanna oo nabadu hasiilaal waliba ku mid ahaa odayaasha dhaqanka ee koonfur galbeed soomaaliya iyo waliba iyo tacsiyan dirana mid ku mid ah malaakyada deegaanada koonfur galbeed soomaaliya oo geegusu ku amooday magaalada baydhabo walibana taasoo kale ku hadalena fatahaadada deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya akheeray barnaamijka sinkayna xasan buuyo isaaga guddoomiyaha deegaanka koofguduud buurey iyo waliba usiina ku hadalaya xaaladda deegaanka koofguduud buurey walibana usu sheegaya in deegaanka koofguduud buurey usiina kumid nagaday deegaanada ta badan fatahaadada biyo saamaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo waliba usu kulamo la qaadaya culimmada soomaaliyeed iyo taasoo kale ganacsatada iyo oona ku hadalana sidii gurmadlan kusoo biilaya dadkan ta badan fatahaadada webiga shabeelle uu saameynta ku haldhiday barnaamijka sinkaina dhugunsyalla xildhibaan daahir aamin jeeso oo uusu ku mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee federaalka soomaaliya iyo weliba uu siina dhaliilaya qaabka dowladda federaalka soomaaliya ee uwadda gargaarka dadka saamaynta ku heliday webiga shabeelle haddaba sababtamayta dhugunsyalla barnaamijka sinkaaya wasiirka wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda federaalk soomaaliya xasan xuseen xaaji iyo weliba usa sheegay inay xanaanka shaqaalaysiinta dalka usa salay doonaan nidaamka cadaaladda ee dalka soomaaliya haddaba hadalkaasay runga qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka kulanku warsanna oo nimadoo siinkaaya barnaamijka oo weliba saaray waan siinadare sii doona dhugunsiyaalla anoo cabdirashiid axmed ibraahim cabdishirashka mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhugunsiyaalla mar kale waliba hawada sinkilaha min faylan idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo nadarata barnaamijka kulanku warsawo cabdishiraashka ayaa saari waan siin dirasii doon dhugunsiyaalla kubilaabay qodobkan koraya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdilcasiis xasan maxamed laftagareen iyo geega reetanka nagadi magaalada baydhabo walibana garoonka diyaaradaha sheeta gaduud ee boodhe ee magaalada baydhabo ku dhawaayana ee gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya golaha wasiirada iyo qaybaha shir duwan ee bulshada ku nool magaalada baydhabo haddaba onkureynta waliba warbaahinta la hadalaya gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya cabdiqaadir shariif sheekhuna maya kureedna waliba meersay ku hadalay madaxweyne cabdilcasiis xasan maxamed laftagareen oo usu ku warbiyo waa waxyaabahin qobso bismi illaahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina maxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdilcasiis xasan maxamed xubnaha golaha wasiirada golaha baarlamaanka gudoomiyaasha iyo mas-uuliyiinta kalonala jooga agaasimayaasha dhammaan inta ka soo qayb gashay soo dhoweynta madaxweynaha waa idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu madaxweyne waa alxamdu lilah ilaahay mahaddi haddii safarkii aad u baxday si guura uu kuugu soo dhawaaday adigoo nabad qaban aad kusoo noqotay magaalada baydhabo runtii xaaladda guud waa ka warhaysaa siday wax u jiraan khusuusan dhibaatooyinka fatahaadda biyihii daadadkii ay magaalada bardaale sidoo kale waxaan rabaa anoo ka faa'iidaysana munaasabadan madaxweyne intaan hadalka aanan kugu soo wareejinin inaan halkan tacsi uga diro shacabka reer koonfur galbeed dhammaantooda gaar ahaan odayaasha dhaqanka saad la socoto waxa waaye malaaq ka mida malaaqyada odayaasha dhaqanka dowlad goboleed koonfur galbeed ayaa xalay naga geeriyooday oo saakira markaa lasoo aasay marka innaa lilahi wa innaa ilaahi raajicuun ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiya eheladii uu ka tegana sabir iyo iimaan allah ka siiyo annagana gadaashiis ilaahayna ma fidna insha allah madaxweyne marka hadalka kuma dheeraanayo runtii waxaan rabaa mas-uuliyiinta halkaan isugu fadhiya isla fadhiya dhammaan inaan idinkaga mahad celiyo macnaa sida diiranayd runtii waktiga xilli hore ahaa asaad macnaa noogala qayb gasheen soo dhoweynta madaxweynaha marka soo dhowaada madaxweyne adaan kugu wareejina hadalka soo dhowood wiirada iyo xildhibaanada iyo maamulka iyo mas-uuliyiinta ururada bulshada haweenka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore suu sheegay guddoomiyaha waxaan inta tacsi uga diraynaa in odayaasha dhaqanka soomaaliyeed gaar ahaan odayaasha dhaqanka koonfur galbeed oo maanta uu uu ka dhintay malaaq ka mida malaagyada reer koonfur galbeed malaaq cali macalin cabdi ilaahay ha u naxariisto samiriya imaan allah naga siiyo dadkii ehelka ahaa iyo qaraabadii uu ka geeriyoodayna ilaahay samir ha ka siiyo asagana naxariista janallaha geeyo annagana ba'diisa ilaahay nama fidneeyo waxaan kaloo tacsi u diraynaa dadkii shacabka soomaaliyeed uu daadadka ay ku aafeeyeen deegaanada kala duwan gaar ahaan beledweyne dadkii ku dhintay oo webiga uu ku fatahay doontii ay la gadoontay ayagana waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto dadkii ehelka ahaa iyo dadka soomaaliyeedna samir allaha ka siiyo runtii saa og tihiin waxaan aadnay safar shaqo oo saddex beri qaatay alxamdulilah ilaahay waa noo soo dhameeyey haddana waa soo nabad noqonnay magaalo madaxdan baan tegnay caasimadda howlihii aan u tegnayna waa noo soo dhammaadeen waxaan rabaa inaan halkaan kala hadalno dadka soomaaliyeed iyo dowladaha iyo khayriyaadka iyo doonariska dadka deeqaha bixiyo nimcada ilaahay alxamdulilaahi baa la yidhaahaa roobab tiro badanaa da-ay roobabkii ayaga ahaa dadka adkaysigii baa yaraaday maadaama roobkii uu batay waxaa jira daadad tiro badan oo dad barakiciyey deegaano dhan laga guuray degmooyinka qaarkood oo koonfur galbeed ay ugu daran tahay degmada bardaale oo say u dhan tahay maxay ahayde dadkii ay isla wada taagan yihiin oysan hoy haysanin cunno haysanin jiif haysanin caafimaad haysanin biyo haysanin marka deegaano kale oo la mida waa jiraan laakiin degmada ugu daran waaye waxaan leenahay dadka adduunyada meel kasta ay joogaan dadkaas soomaaliyeed oo dhibaatada qabo in loo soo gurmado gurma deg dega la soo gaarsiiyo gaar ahaan dadka reer koonfur galbeed oo ganacsatada leh aqoon-yahanka leh dhaqaalaha leh kulligooda waxa maanta gurmadka ugu horreeya samayn karaa ayaga waaye dadkaas walaalahooda nin walbaba wuxuu haysto inuu wax ka siiyo haddii uu laba joogoo dhara qabo ayaga dharka biyaha ka qaaday inuu dharka qaar ka siiyo mid uu ka siiyo haddii uu laba looroo raashina haysto inuu mid siiyo haddii uu teendhooyin haysto inuu teendho bixiyo gurmad deg dega dadkaas in la gaarsiiyo yaan ka codsanaynaa ganacsatada iyo waxgaradka iyo shaqaalaha iyo dadka soomaaliyeed oo siyaasiyiinta oo maamulada iyo wax kasta ku jiro nin walbo meeshu joogo inuu uga gurmada dadkaas yaan codsanaynaa sida aan horey ula hadalnay hay-adaha samafalka iyo dowladda federaalka intaba ballanqaadiyo gurmad ay sameeyeen waxaan rajaynaynaa guddigii la ballanqaaday inuu sida ugu dhaqsaha badan uu usoo gaari doono deegaanadan koonfur galbeed dhibaatooyinka ka jira ayagana ay qaybtooda ka qaadan doonaan waxaan ka mahad celinaynaa dowladda federaalka oo ku deeqday deeq lacageed iyo gurmad kale oo hay-adahay ku deeqay ayagana waa mahadsan yihiin taas waxay ahayd arrintii oo dadka tabaalaysan oo roobabka ay harqiyeen oo ilaa haddana weli roobka uu socdo waxaa ilaahay mahaddiisa nolosha ha iska adkaato daruurta ha badnaato laakiin weli naf nool kuma dhimanin waxaan rajaynaynaa inuu dhibka ilaahay intaa nooga ekeeyo dadkaasna ay sidii lagu badbaadin lahaa aan u istaagno gurmadka ugu badan baana samayn doonaa hadduu ilaah yidhaah annaga haddaan nahay dowlad goboleedka koonfur galbeed runtii dadka hadday isu naxariistaan ilaahay naxariistiisana waa imaanaysaa marka waxaan leenahay meel kastay gaareen roobabka nin walba oo naga mida meeshuu joogo uga gurmado alxamdulilah waa nabad nimid waxaan kaga mahad celinayaa soo dhoweynta fiicnayd iyo sidaa isu soo xilqaanteen xilligan hore waxaan bilaabi doonaa shirar oo dad wufuud kala duwan oo imaan doonto arrimahan u imaan doonto ah annagana aan kala hadli doonno sidii dadka wax lagu gaarsiin lahaa aada iyo aada u mahadsantihiin soo dhoweynta fiicnayd waa isla warsan doonaa insha allah waa mahadsanti
dugsiga hoose dhexe ee kaafiye akademi kasne hadalka fadhigahanku kani kaafi akademi majidku kaafiye kun i kow mara aqoonkuwa kaafiya koowaad fasal bilaawshay dugsiga hoose kaamilshaya kuwa kaafiya yeedokin keedsanta barashada dugsiga dhaha ufow ikidin waljarow kasankaakii koodii ka siranka hooshow ilankii dhisow aas aasa qodaya ilmo lambardowna ilifaa ku bilaawaya akhyaari ogtiina intii dugsiga hoose dhexe kaafiya akademi lakufuri arlaadun baydhabo ar cabdulle waran fiican walaal maxay tahay carruurtaan agtaada buuxda aaway iskuulkii afar sano iyo dheeraad bay dhiganayeen iskuul aqoontoodana ma dhaafsanaa iigu soo celi iyo casharkaan ma soo marin anna waan ku khasaaray qarash carruurta ma lahan cilladda ee waa iskuullada ka booda fasalada kurbaha ku dhaaftee kaalay dugsiga hoose
waayahay dhegeystayaal qayb hore barnaamijka kulanka warsan ee guud jirnay idaacadda warsan nasiyatii sii dhaweysa lama gaartiis muujada gaagaaban arada live streamka guud ahaan kuna dhaweysan kartaan waliba hawada singalaa miin faylanga wabda ku dareera qaramada midoobay iyo waliba iyo hadeerana magaalada baydhabo ah wabdigaasi waliba iyo kulamo la qaadana madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdisiis Xasan Maxamed lafta gareena haddaba wafdigaasi wayaabiyo isla afgordeen madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya waliba aan koreen warbaahinta la hadalay madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya kureedna waliba meeresay ku hadalay تريف قام وكيلك قرمدا مدوي او قابل سن ارما اولادا بسم الله الرحمن الرحيم أه waxaan u yimid maanta wafdi ay hogaaminayso wakiilka qaramada midoobay arrimaha caruurta iyo unicef oo qaabilsan iyo ilaalinta caruurta mrs virginia gambe oo ka socota qaramada midoobay waxaan ka wada hadalnay oo ugu muhiimsanaa in la ilaaliyo ilmaha laga ilaaliyo in la ciidameeyo ayagoonan gaarin waktigoodii in maxay ahayde xuquuqda caruurta iyo haweenkaba la ilaaliyo si fiicanaan oga wada hadalnay ballanqaadyo badan iyo kambeyn inaan bilowno ayagana ay diyaariyaan sidii ilmahaas iskool iyo loogu heli lahaa waxbarasho education marka aadaan ugu faraxsannahay imaashaheeda waxaan leenahay soo dhawow baydhabo kusoo dhawow welcome to baydhaba wax kale oo waxyaalaha ugu muhiimsan oo dadaalada ahoo u n ka ay wadaan oo ay ka wadaan gobolada soomaaliyad oo dhan gaar ahaan koonfur galbeed ayaan kaga mahadcelinay iyo hadda sida ay u wadaan inay mashaariic kale iyo shaqooyin kale badan ay ka bilaabaan waxaan kaloo si gooni kala wada hadalnay message ah arrinta daadadka iyo biyaha dadka xarqiyey sidii dibudejin iyo loogu heli lahaa gurmad aada iyo aadaa u mahadsantihiin ayagana soo dhawaadaan leenahay aadaa u mahadsantihiin Thank you very much, uh, Mr. President. I'm very honored to be here with you and thank you for your presence and your support. Uh, I've come to Somalia, first of all, because we have a very good relationship with the federal government, and yesterday I signed with the Minister of Defense in Mogadishu an action plan to end and prevent violations against children in armed conflict, particularly killing and maiming, sexual offenses, and of course, recruitment and use. I have to also say that I took the decision to come to the Southwest States to repeat the same message and offer the same partnership with the state because we recognize in the United Nations the great sacrifices of the state in hosting the majority of the IDP community of the most vulnerable groups and also because you are spearheading very good rehabilitation and reintegration projects on those children that escape or are released and that need options. The Secretary General has pledged and has provided a fund to support this work and we're hoping to increase that fund in the near future. So thank you very much and I will be back here in the next four to six months to ensure that we work together on a plan of action to make the Southwest State the model of peace. Yes.
جنرال فرنيجر أروضة أبقليوبك حفيسة إي إيدو إي الآمن abshirsada iidoysada is-aroosamadun waana istareyha arwidiliin oomanayay inbadan unusugaani arwo alla aamin general farneejar baydhowniin kuwaytay alaab wareegwayku oombahi ilaa waliijeela uurkaana anroona alaab wareeg ebadseeba arlaadan leenka aragna ariitii ada endhagtooba madii uloosee ismootidoona haato irituunku bahaanee obow obowlay ka guraasa hoo ada daneeyaasa adduunya
waayahay dhegeystayaal qaybo hore barnaamijka kulanka warsan ku guda jirna cabdirshiraashka iyo barnaamijka saari waan siin darasi ayaa idaacad warsan siyatiis iyo dhegeysanimo gartis mawjadaha gaagaabanna aalada live streamka guud ahaan kunoo dhoogu sugartaan waliba wada singala amiin faylanha odayaalka dhaqanka ee deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa weliba ayogeega taasiyan dilanaamed kumid ee malaagyada deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya oo geegu soo ku amuday magaalada baydhabo walibana saasoo kale ku hadalina fatahaadada biyo susuubi deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya haddaba waana odayaalka geeg mariyo haboogadeen warbaahinta warsan oo armoosay faahfaahiyayaan بسم الله الحمد لله وثناء الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون geerida waa xaq walaalkan alewmaala cali oo maanta taariikhdu ata ma alewmaala cabdi oo taariikhdu maanta ata labaatan iyo sagaal bili tobanaad yaa ka geeriyooday magaalada baydhabo sabar iyo imaan ilaahay noo wada siiya dhammaan guud ahaan reer soomaaliya waa oday dhaqan soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeed khaasatan ehladii qaraabadii iyo ciyaalkiisu ku tabi sabar iyo imaan ilaahay ku wada siiya odayaalka dhaqanka haddii una odaygaana qaali ah oo muddadii yaraaytay isan ili shaqeeyay malaaga haay malaaga eedan qiimo badan codkar ah haddana jeel maslaxada badan aba eed dhaniga maslaxada janjeero haay sabar iimaan ilaahay noo wada sii ummada koonfur galbeedna lanqaali ah ku bahi unuuna ilaahay gadaal mana fadlaayo guud ahaan dadka soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeed mayba ku codsadaan odayaalka inay isku cafiyaan walaalkeen isu maanta noo tabar yar ciyaalshay iyonay qaraabadiisna haddahan ta'siyeyn insha allahu ta'siyadaa sideedaas maalimaad socdaasoona odayaalka dhaqanka reer koonfur galbeed ku qeyb gala doonaan madaxweyneha haddahan in ta'siyaye gudoomiyaha baarlamaankan in ta'siyaye dhammaantiyo marka maylena sabar iimaan ilaahay noo wada sii taas umadii anantoon ku baha guud ahaan reer koonfur galbeed eedaan barwaaqaysinyin roobo badanaad qubadi roobabkii qubaday oo naxariista badanaayay iyo haddana xoogaa yar waxyeelo badan iyo jeysidii khaasatan degmada berdaale dhibaatooyin badana ku dhiiy guryihii biyo buusameen xoolihii geedoa la saarinyo marka biyo badana hakadeedi magaalada oo dhan walku baxi tii maanta la dego haddana owkadaad haka rogmada walku baxe marka dhibaatooyinkaas badanaa jaraan dadka muxsiniinta ah oo walhaysao muslimiinta iyo hay-adaha caalamiga ah mayba ku codsadaan iniyo arrintaasi qiib ku qaadadaan gargaar bani aadamna ma fadiyaan alxamdulilah dheefo roobka ubade dheefo mayla reey waliin raba tuuga la jeeliya marki kooyano haddana laku roora la ree mayla furay roob wala ree marka roobkaasi oo raba tuuganay qur-aan akhriyaanay shalmowgeradaaninka dambaytay una qur-aan akhriyaani haddana maanta waxyeeladiis teeganta alxamdulilah ilaahay ama hadisle isku leh marka dadka soomaaliyeed meel kastoo yoo roogaan hay-adaha caalamiga ah maybaan ka baaqana haddii una ana dhaqankii soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer koonfur galbeed degmooyinkaasi dhibaatada badan ku jeeysadi inay gargaar deg deg alla hala deero madaxweynehana kheyr alla siiya guddi khaas aan magacaawi unuuna mayba ka baaga ka daraanay amba dadkii culmada haayay amba maamulka haayay iyo hordhaan ku hadali iyo unuuna ka cayiliyaana ini unuuna ku hadalna odayaalka dhaqanka haddii ana lamadaas qodob aha siin booqani insha allahu tacaala maybaa rajeeyana lamadaas qodob inay isin baahiyi doontaan
bismi illaahi raxmaan iraxiim wa inaa ilayhi waraajicuun sida malaaga oo horeeyey anshaale inaa ilayhi wa inaa ilayhi raajicuun si malaaga oo horeeyey anshaagi yawa haaladaan socdaalkan iyi lankala raay malaag ali macalin oo malaagada odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ka tirsanayay oo sida hatiba taariijay iyo nidaamkii linku warami ee howlgalkii iyo taleediis iyo nilashaqeyntiis wanaag badan lahay ta'siidaasa geelkaya roogna ma an sheeganaha ummadda soomaaliyeed dal haddii roogdi haddii dibi roogdaba may roognaha ta'siidaas inta dhimati allang nahrisa hortaan alle efi ununa baadiyi alamana fadnaay taas ta'siida aan ku bahee tan kale lamaad sida hatalin sheego haaye ma dharka gubdi dheefahaaye laakiin walaha ziyaadi meelo badana jirta oo soomaali ah sida beledweyne sida maynanin sheego hayaan ini fatahaadaas badan qabta sida degmada berdaar oo kumid ah gobolada baay iyo bakool mise koonfur galbeed kumid ah degmada berdaar ah sida lislwada ogi war hata usubna ma ilaa todoba maalmood maalmoodka dhadhawaada fatahaadaaska dareerta fatahaad may sheentay dhibaatooyin badan ini guryaalkana ku barakao ini inshaag ba'da raashinkii yaali madiyeeda dhulka yaali naftis inshaag ba'da bii galaano siliinqaadadoona la waaye guryaalkana ini laku guur banaanada la seeda banaanada madii la seedaw lanka guri maqabo hooyi kale maqabo darantiisu iyo fadfadimasugowisu fadiya geedu saarade hatana mandhara hor ku haaye taasaa dhibaatadii anka badan tan lamaad ma iska fatahey masquloogi iyonayo biyoogi laka dhagdaay baa iska darme dhibaatooyinkaasaa ku jara may lenaa inti bani aadamnimo gargaar bani aan dambe ah sida hata madaxweynaha koonfur galbeed iyo dowladda federaalka sida nu magaalni ah ra-iisul wasaaraha guddiga ang magacaawi fatahaadaas dhammaantiya guudhaan e madaxweynaha koonfur galbeedna ang magacaawi degmada berdaale hooli badan waa lakuku jara laakiin may fadaanaha ini hooligeeda lalabalaabo inti hata lakuku jara inku badan laku galo fadaan inshaag baad heedaa samafalka misena wasaaradda hoqooqusayta sida caafimaadka sida inshaagba arrimaha gudaha masiibooyinka iyo maareynta de toos aan usayta iyoonayo dadweynaha iyo intay wal haysatooba ini arrinteeda gargaar bani aadan anfadiana fadaan waana kubahaysan amantiin
بسم الله الرحمن الرحيم ملاك ملاك ميل ري ملاك علي ملاك حسن علي قطار maybaa ku mid ahaa malaagyada koonfur galbeed inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun walaalkanu malaag aliyow maalin oo dhimidi yaa ku ta'siyeena dhammaan unoone odayaasha dhaqan koonfur galbeed mayna an ta'siyeene eheladii iyo qaraabadii isuku dhimidi waalidiintiis awlaadiis dadkii kale qaraabada ahayti odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ee aan ta'siyeeyaan taariikh hadduuyna una ku hayna malameel mahaskala kornee laakiin muddo baa isroogni ilaahay aan naxariisaa laan khiyaare oo garta iyo dhanka saw umun iyo ahay olinku tilmaamo korno dad hadda hor ontiin isa jarni dhib isu sheeni ma aragna lan hadal is hadal hor wujilhu kaduudi ma hayna taariikh feele iyaa ku hayna waliyaroon isku barani ilaahay aan naxariis yaalana ilaahay aan naxariis yaalana taas meelaha ka gaabsadaan tan kale masiibooyinka ilahay qur-aan sheego baa keliyaha aladiina idaa asaabatum musiibatun qaaluu inaa lilahi waa inaa ilayhi raajicuun ayana leey hoob masiibisinka dhiidu may bal arey inaa lilahi waa inaa ilayhi raajicuun ulaaika calayhim salawaatu min rabbihim walaaika hum waraxmatu yali haddana calayhim salawaatu min rabbihim walaaika hum lmahtaduun ilaahay leeyi magii dhibaatadii ka dhidi maantaas eraayaan naxariisya korshahaad yaalleey roob roob laanga kuhun laakiin walaalani badadii isunasin masiibad nagade dadkii oo hada odayaasha haddan horey ku hadaleen maybaa ka kabey masiibadaas miilas ku dhiiday oo fatahaadaas i ku dhiidi idii qusayd hay-adaha samafalka nagateen maamulka nagadoy dowladda nagadoy koonfur galbeed nagadoy ini idii qusayto ilaan shaksiya lagugobado kor lamal isugobado kor in lagugobado dadkaas lin gurmud oo walaalo aan e ya maaragna anka baaqan haddii unan odayaasha dhaqanka haddiina ama idhidan waa in shakartum la asiidanakum ilahi li haddiina ama isin isin isin helaangna maaragna isin ishukriidan isin ziyaada ilahina leeyi marka hadda fatahaada meelmeelaa ku jarta ma ishi maayo sidii hadda sanyaal roobabka haddaan oo hadduun hadhaafni xilliyi haddaan hadhaafni sida haddana la socdo koonfurtii soomaaliya oo guud ahaanba roob yari ku jarti abaari ku jari alxamdulilah hadda roobka alxamdulilah rooga masiibo wal yar oo oo maragna adi tuulooyin yar yar walaa si shabeelooyinka iyo nayo saa hadda berdaalan iyo walaa iskugu jara intaasna welino hadda oo walaasaas un kushaan ilaahay maragna makacaasiyaano abaarta badanayti dhibki oo hadda roobkaas usisheen iyona dheefta dheefta badan laakiin lankiminshayku ahay ina goorto saaraday maragna adi walyar raashin milankajar kugu yameen dhibaatiya haysata may baan ka baaqanay intaad una sheegni oo qusayto oo dhan lama wala istabartiisa ilaahay oo us maragna iska manaysidi inuu naxariis isku gargaaro yaana maragna haddii una odaasha dhaqanka yaa ka baaqana wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
alfaraj educational college alfeco macadka walbarashada ee alfaraj abshir villa ogoli haaran godobewadi idi ilmayaala dhisi alfaraj educational college yalufuri iikway kubahi bulshoykooya ilmo aruursada oolanki eetan hay eelbiilewan roore ilmo lanki fadowna bulshoy unrooroy idi ilmaga awoytis yaali ee alfaraj educational college ilbaydhow afartiya gees irid ilma iskulufurunta ilow alfaraj educational usi waldheer ustaadyaal ilmisho tayaysna furkihan walhambaradenga alfaraj lanaskashani alfaraj educational college way isku furi layma eh eeda lahan ku barandeg asar u ihiraabu ma eh ishuu ileelu ma eh kamiisu ijimaaw ma eh olenga labaatiya farsa ilbaabshay furinyi ariir ilan wiing megali balan bilaaw dhadhaxaad i dhammaatirba
gudoomiyaha deegaanka koofguduud buurey xasan buuyo isaaq ayaa weliba usoo kuwarbeeyay xaaladda deegaanka koofguduud buurey welibana use gudoomiyaha sheegaya inay deegaankaasi usiin xukumad nagaday deegaanada inta badan fatahaadada biyo saameynta kuweeldhide haddaba gudoomiyaha maraanqata taleefonka idaacadda warsaana uu kuweydiiyey iyo weliba usiin kuwarbeeya xaaladda deegaanka iyo sasoo kale joogu siduusaya
alxamdulilah kuwiliidan faylano dhibaatooyinka fatahaadihii dhibaatada deegaanka shaama horta areadan saameyn magaalada inshaallah kala farja jididkii oo halaaban inshaallah dhibaatada horta deegaanka sanka deedi madoo mutameyshaan tahay wal gargaaruna leera horta deegaanka maynka dambaytaysa lamada konka moxishan aad labaatan isii jideenka dambayti wal gargaaru leero heedisa mafalka sanadkaataanu dhaafanino sanadkaataanu dhaafanino abaarahay madon may hadoo barakaa hadu dadanjeysay biyihii iyo fatahaadka oo magaalada iyo maran waayahay deegaanka koofguduud buure huseen waliba kumid imiya meelo inta badan biyo roobabka saameyn ku helday ha hadda weli dhibaatada kaberi horta inshaalla deegaanka weli dadkamalsobean madon baraka magaalada bayontin baraka ahayaan oo iskadeehayan mayshaani madon dhibaatadaasna walgargaaru leeron weli deegaanki andeerna dadahadiina inshaalla saa'id naqdana dalkina inshaalla baaba inshaalla khasaaro badan inshaalla waayahay marka gudoomiye biyo meedhaha marahay bis e ma biyi roobabkii sababaya mise biyi kale meelo kale kukoyo biyi roobabki dayan biyi oo meel kale kukoyan way insaasi ay biyo kala barjo meelalaro dugsida boondada ya kala goys biyo darkaasan maqlayan hanantaan maqlayan magaalada iyo inshaalla boqolana dhax maraas magaalada kala barjeno waaya marka biyogasay marka gudaha deegaanka yaha dhex galanaa mise weli meelatiyo maraha maya magaalada geesi geesi inshaalla may maren maha meeli horduma hordhaanka marjana tandaafa nagden magaalada afartii kon meel biyo marneen gurub iyo badalna madargo waaya marka jirana barakaca ususuubi biyogasay oo dadka deegaanka ku guuran
barakaha tumailiska deehaya mutimadon dhibaatadi haysdwayt barakaha magaalada baydhabo tumadon barakaha geeska deehaya waayahay marka may qorsheeyaytan maamulkii deegaanka etin maadaama biyogasay fatahaadada iyona hadiiran deegaanka maysan qorshaysan
horta dawladda inshaalla federal nadatay koonfur galbeed nadatay waktiga gargaarkana deegaanka nanka dagoy abaaro badananbo degaala sokeeyahana naqdeen nimanka nagudiidkana kana naqdeen dhibaato badana ka fiili madumay hata codsi noo ahaantiin gudiga masiibooyinka federal nadatay koonfur galbeed nagado deegaanka inta booqashada noqoy oo insha bulshadii inshaga bo maamul nagado bo gobol nagado bo degmo nagado insha bo may sabaan imado deegaanka booqashada kaara gorto hinba dhibaatada deegaanka ka dheegana la arag la geymay waayahay gudoomiye markii un reedankanaagani biyoosay muddo ilaa iyo intay qulqulahayan
muddaas madu waaba dhaafa madara dhaafa waagi roobkana dail waaga sidatun bi magaalada horto laamba managana waayahay maamulka koonfur galbeed weliba wadana dadaalo ka eeden maadaama degmada berdaalna saameyn ku leeday marka may baaqi dare lahaydi may baaqay daraan horta inshaallah magaalada inshaallah dhibaatada ka dhigi meel kasta soomaaliya kuma dhirto guddiga masiibooyinka iyo gargaarka inshaallah inta booqasho meel kasta oo dhibaatada bulshadana ka dhigi walbaraga dhibaatadii hooblaarona waa lanqobada bulshada nasiyaan antiin hatana baraka lamaad antiin biyoogi dhibaatadii oo taayid nagati hadda horta deegaanki hatana abaarana horeyn jaran hatana baraka ana hatana magaaladii baydhabo hatana la baraka hatan dhibaato badan deegaankana dabanshanaas hadan dawladda namaylan hatan koonfur galbeed monsansada raalnagatay bulshadii lahandoordayoona wakiilka hayan unina saas oo kale maylan abadumiyadaa gargaarka ee inta waa lanqobada
alla dheegaba unugu korow maylaka sheego for ilaan caanada la siiya ka abuurtay farxad inaad aawfay le'ta adiba idan shaantay arag farxadii adiina aha aaminga inaad eegta marba maku hilmaagna aana fayle inaata adduunka lagu aqoonsaday itaalka iyo bidhaanta unogilisiyo ku een fayle dhiirshay axsan caanuu maamila
asliyay may jarmay asiibi unugun hanaanada owlaadiyoyna sababkii unugia geeka kasuwaysantaa in ertoy sidaasay hafaayadaan anhiriya haani hore ka aalahay hafaayada adan hirtaa news libian hayne alla maya adishanta ee rabto arantana hilmaanti hootan unhir unag hafaayadiisii anfacasay ibadka astareexa fadi hafaayada news libiyo oo ada ku helaasa shaaficii farmashuutikal anlaja
waayahay dhegeystayaal qayb uga dhexe barnaamijka kulanku warsanya sadeerne waliba wada sinkara hamiin faylanga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waliba usoo kulan la qaadayo culimadii hoosasoo kala ganacsatada soomaaliyeed walibana usoo ku baaqayay in gurmar deg deg ah lansuubay dadka inta badan fatahaadada usoo saameynta kuweelade haddaba madaxweyne farmaajo oo arrimo hoose ee ku hadala oo ili dhugunsidaa dhugunsiyaala kureen waliba meelasay ku hadalay qaar kumid ah mas-uuliyiinta ku qaybgalay kulankaas aylan ku hadalay fatahaadada dalka
konton iyo kow kun oo qoys ma sahlana oo caawa meelay seexdaana haysan qaar geeda korkooda ay saaran yihiin guryo korkooda intaas oo qoys ama maxaan ku raahdaa cadadaas faraha badan ee dadkaas ku dhibaataysan meeshaasi waxay sugayaan waa annaga waxay sugayaan dowladdooda waxay sugayaan culimmadooda waxay sugayaan ganacsatadooda waxay sugayaan shacabweynahooda soomaaliyeed inay gargaaraan gargaar deg deg ah loo fidiyo maanta waxaan la kulmay aan u yeeray safiirka dhowr safiiraan u yeeray laba saddex safiir baa adiga kolleyba kasoo jawaabay markiiba waxaa ugu waaweynaa safiirka maxaan ku rahdaa turkiga iyo qatar oo aada ogtihiin markii daadkaanu dhacay sanad iyo bar ka hor markiiba usoo gurmaday daadkaas runtii kanoo kale ma ahayn laakiin ma sahlin isaga naftigiisa mid aada iyo aada u dhib badan oo dadka dhibaato badan gaarsiiyu ahaa iyagaana markiiba kasoo jawaabay dadka raashin iyo waxyaabahay u baahan ayaan gaarsiiyey haddana waxaan ku ihi waxaan rabaa inaad duur fiican ka cayaartaan oo marka ugu horeysa aada awoodaan aada deeq gaarsiisaan dadkaas muslimiinta waalihiina ah waana aqbaleen waxaana ka sugeynaa inay dowladahooda dowladahooda la hadlaan oo sida ugu dhaqsiyaha badan ay dadkaas soo gaarsiiyaan wixii kaalmo ah ay gaarsiin karaan laakiin annagaa la rabaa inaan isku tashanno caalamku weligoodba waana taageeraya intayna taageeri karaan laakiin kolley baan waxaan aaminsanahay haddii qof walba oo muwaadin soomaaliyeed uu qayb ka ah ka noqdo idinkuna aada hogaamiyaal ka tihiin inaan inaan dhaqaalo badan aan gaarsiin karno dadkaas waalayna tabaalaysan haddaan u istaagno culummada hadda ka hor dhowr arrimood saan oo kale ah musiibooyin dhacay ka qayb galeen iyagaana gaar loogu xisaaray wixii loo dhiibana sidii ay ahayd ammaanadii iyo ummaddii u gaarsiiyeen haddana annaga naftigeena gacan ayaan ku siinaynaa ganacsadana saasoo kale ay ahaayeen iyaga naftigooda oo meel kasta ay joogaan runtii intay iskaashadaan hadday degan yihiin hadday joogaan maxaanku yidhaahdaa looya caddo ilaa raaskanbooni inta udhexaysa ee wax alla wixii kaalmaha intay isu geeyaan yaan maxaanku rahda la gaarsiin jirin dadka hadda eh, saa sheegteen oo aan informationka iyo macluumaadkan ku hayno iyo ama xoogtaan ku hayno arrintu waa ka adag tahay sidii hore saas darteed inaan cid walba gaarsiino idaad- idaad- idaacadahaan kala hadalno iyo si kasta oo aan dad ku gaarsiin karno masaajidyada in qof walba oo soomaali ah qof walba oo muwaadin ah ama ha jooga gudaha ama dibaddaba inaan weydiisano kaalmo si dadkaas waalaheena aan u badbaadino in sha allah hadduu ilaah yidhaahdo ilaahayna waan waana garab istaagi waxaan aaminsanahay eh, waktigu waa muhiim wakti waa muhiim haddii aynan gaarin labada birood soo socota dhibku inuu intaas ka sii badanayo Eh, jalalaqsi waa laga yaabaa inuu biyaha soo gaaraan dhanka gedo waa la sheegay maxaanku idhahda bakool iyada nafteeda waxaa ka dhacay musiibo marka haddee aad iyo aad waxaan idinkugu mahadcelinaya sidaa u istaagteen isugu xilqaanteen hawshaana hawl annaga keliya aan leenahay ma ahe waa hawl hoggaankeeda keliya aan leenahay oo ummadda soomaaliyeed ay nala leedahay meel kasta ha joogaan marka waxaan aaminsanahay kulliga qaabkii iyo sidii hawsha loo qaban lahaa inaa u qaybsateen qof walba oo halkan fadhiyo door uu leeyahay haddii gana runta ganacsiga ay la hadlayso ganacsatada ee meel kasta ay joogaan iyo qaabkii loo aruurin lahaa dhaqaalaha culummada siday dadku u gaarsiin lahaayeen sidii dadkaas waalaha loo gargaari lahaa ee annaga naftigeenna ee wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda gargaarka iyo iyo iyo guddiga ee xukuumadda ee ka tirsan arrimahan gargaarka ah sidii aad u koordineed garan lahaydeen aan u xaqiijin lahayn ee dhaqaalahaas loogu talagalay ama wax alla wixii la- laga helo in la gaarsiiyo oo ammaanadaas la ilaaliyo marka eh, aan soo jeediyo xukuumaddu ha bilaawdo iyadu inay mushaharkeeda eh, wax ka goyso meeshan waxaa fadhiya rag xildhibaano ah in iyaga naftiga xildhibaanada loo tago oo iyaguna shir ay qabtaan berri ama berri dambe oo arrintaan ah iyaguna ay mushaharkooda ka gooyaan lacagtii ay ama dhaqaalihii ay u deeqi lahaayeen dadkaas waalahooda oo tabaalaysan idinkaa yaqaana percentagekiina iyo waxaa loo baahan yahay waxaan aaminsanahay haddii aan samayna mechanism qaab dhaqaalahaas loo aruuriyo iyo si transparenty ah dhaqaalahaas loo bixiyo waxaan aaminsanahay dad badan inay aaminayaan qaabka aan wax u wadno wax badan ay ku darsan karaan alxamdulilah dhinacan eh, beledweyne anagoo kaashanayno ah guddiga waxaan eh, international partnerskaan la fadhiisanay isla markii waxaan sameynay gurmad deg deg ah waxaan ku guuleysanay shalay alxamdulilah eh, saddexda diyaaradood ugu horeya inaan u dirno eh, beledweyne uu hogaaminaya wafdiga wasiir ku-xigeenka ee cabdirashiid waxaan kaloo ku gu- eh, w f p raashin ayay meesha la tageen save the children waxay gaarsiiyeen eh, biyo eh, unicef daawooyinka isla markiina plan b noo sameysan waxaan leeyahay aeroboorkan hadduu xirmo maxaa tale ah maanta waxaa dhaca xalay rooba da-ay aeroboorkii diyaarad kama degin karaan waxaan la xiriirnay eh, unsos iyo oja waa partnerskan leh maxaa tale waxay nagu deeqeen hal helicopter oo loo diray maanta eh, beledweyne wax u daadgurayaan helicopter kalena way dalbadeen ma haysan oo mashquulsiin qaar wuxuu yidhi hal helicopter kale waxaa laga keenaya dhinaca eh, kam- eh, uganda Eh, dhinaca geedana assessment aan sameynay assessmentkaas wuu socdaa Eh, waxaa la sheegaya ilaa shan kun oo qoys inay barakaceen marka xoogaa dhibaatooyin fara badanaa jira dhinaca waxaanoo eh, aan xagga logistica shalay alxamdulilah laba dhalinyaro oo ganacsata ah ayaa waxay nagu deeqeen laba diyaaradood ay naga bixiyeen aan meesha ku geyn
soo jeedinta madaxweynahana annagu diyaaraan nahay haddaan ganacsatana inaan ka qayb qaadano dhaqan ahaanna awal baan dhaqan u lahaan jirnay inaan isu gurmano maanta waxaa maxaa fursad kale noo sii ah dowladna gacan siinaysa oo dadka noola gurmanaysa wax abaabulaysa inaan haysano iyadoon dowladi jirin baa ganacsatada iyo culamadu diinku intay iskaashadaan gurmadyo waaweyn oo aan maxuu ahaade maantay aan la kii aan la bixin karin ay bixin jireen marka waxaan isleenaha maanta haddii dawladdii oo abaabul iyo aqoonsi iyo xoog badan haysa ay idinku soo idinku soo biirtay oo ay arrinta hogaaminayso ilaahay fadligiisa waxuuna ku suuroobi waada maahane iskaashi la-aan wax ku dhici maayaan annaga ganacsataan waa soo dhaweynaynaa mid joogto u shaqaynayo isku jira isku jira oo ganacsato waaweyn iyo culamaa udiin iyo golo wasiiro iyo xubno warada bulshada ka socda oo toosna madaxweynuhu uu yani maaragtay taxta ishraafi rais ku shaqaynayo toos oo isagu maaragtay in la dhaqaajiyo maalmahan soo socda aniga taasna waxaan is leeyahay dadka dibadda jooga soomaaliyeed iyo dadka gudaha jooga iyo ganacsatadeena runtii oo arrimahan gurmadka aad wax badan uga soo qabteen shirkadii waaweyn ay waa fadhiyaan hadda oo keligood boqolaal kun oo doolar bixi jira marka xaaladdan oo kale ay dhacdo waagii dee culammaduna ay ay runtii aad u u maarata u dhaqaaji jireen eh, sidii hormood iyo dahabshiil iyo kuwo kale iyo waa wada fadhiyaan marka in arrintaasna eh, heer kasta mujtamac uga uga uga qayb qaato heer qaran laga dhigo oo gurmadkeeda weliba la yidhaahdo maaragta waxaa lagu bixinayaa xataa yacni eh, eh, eh, tanaafus ilahay qur-aankiisa wuxuu nagu leeyahay يعني فليتنافس المتنافسون يعني خير كان لغو ترتمو ولبا abaalmarin iyo lagu bixiyo maarata qofka dikriga wanaagsan qofka kaalin fiican qaata lagu maamuuso ilaa heer qaran loo maamuuso meydaankana la wada tago wasaa'il badanna la adeegsado
دينب هو انت خويتي ماي دارو الدواء هوسبيتال نمي داير ادينا تنجد دارو الدواء هوسبيتال وسماي دارو الدواء هوسبيتال ليلي ليما يفولا اسبيتال داو يا لو ماي وي diin diriko diin lay bilaw shaba doohay doowalkiin tarow haaya damiinama lanki diidow dugsi galay safar lanki ka daaytano hunguri weydiisidey cudur lanki iska dareemano deeroy daarudawaa hosbitaal dadaal waljarwa ilow ka daramowkana alla iskule da'yar i bilaan dogow i ariirdhatiyo busho walaagi dadbaka dhiyow wal alla diidimaa udurada guud kulisho walsiinkuku daaweeye ankudayma doronaateen daarudawa hosbitaal
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan siyatii sii dhaweysan lama gaartaysa mawjadaha gaagaaban caalamta live streamka guud ahaan afkuna dhaweysan kartaan weliba hawada sinkalaha min fadlanga barnaamijka cabdinaasir axmed mayo iyo farsameeya akhyaaraya xildhibaan daahir aamin jeeso oo ku tirsan xildhibaanada baarlamaanka ee federaalka soomaaliya ayaa weliba uu soo ku hadalaya waanuusan dhalilayaa qaabka dowladda federaalka soomaaliya iyo enwadda dadaalada keedan sidii dadka saameynta ku heladay fatahaadada webiga shabeelle iyo gargaar langadeersii lahaya haddaba xildhibaanka marusugega shirjileed suuqowda magaalada muqdisho iyo weliba usuu ku hadalay arrimo wasaya waa mahadsantaa adeer magaalada beledweyne waxa ku dhacay waa ka wada dharagsannahay wixii ugu dambeeyey ee hadda ay maanta ii sheegtay duqoo degmada ayaan hadawt markii aad hoteelkan soo gale la hadlay lix qofaa ku dhimatay xalay muxuu ahay oo dhallinyaro ah oo muxuu ahay geeday fuuleen geedkiyaa la soo go'ay baa liigu yidhi duqo degmada ii sheegtay runtii wax laga xumaada waaye beledweyne waxaa ka dhacay fatahaad webi oo aanan weli aanan taariikhda soo arag ilaa iyo hadda dhimashadu saddex maalmooda xoogga biyaha ay socdaan ilaa iyo hadda dhimashadu intaan aniga xisaabe ee maanta iyo xalay anagoo dad mas-uuliyiin oo meesha wada joogana ay xisaabeen waxay ahayd siddeed iyo labaatan dhimashada marka ilaahayga subxaana watacaala ay sabar iyo iimaan ha naga siiyo dadka keliya inaan usoo ducayno aan isku dayno in la caawiyo oo dadka muxsiniinta ee wax haystana ay jeebkooda wax ka bixiyaan waayo dad muxuu ahay gogashoodii maanta annaga haddii xalay gogol angegan oo quruxsan aan ka soo toosnay dad baa carruurtooda iyo iiga iyo xaasida deris ay leeyihiin dad baa magaaladii oo doomaka ay ku gadoomayiin ayay muxuu ahay ilmahoogii iyo iyo carruurtooda ay go'doon ku yihiin dadaan haysan wixii yara cunto ay haysteen ay ka qoyeen muxuu biyihii ay ka raaceen muxuu ahay lacag aan haysanin telefoonadii yaree iidii balaaska ugu jira ay biyaha ka qaadeen marka dhibaato tii ahelaa dadkaas saaran in caawimaad degdeg lala gaaro dowladdan waa ugu baaqanay horena waa ugu hadalnay haddaan nahay xildhibaanada ka soo jeeda deegaankaas haddana hadda waa ku baaqaynaa in muxuu ahay hay-adaha samafalka ay kaalmo caalami ah ay ugu- ay la garab istaagaan wallaahi hadda waxaan la soconnaa saddexdii sano ugu dambaysay biyaha way soo baxayeen ka hortagna lama samaynin mar walba un waa un markii dhibka as dhaco ayaa lagu soo baraaruga taas marka waxay ku xiran tahay dadka deegaanka ee, qorshaha ay la yimaadeen magaalada maamulaa ka jira inta badan sida aad la socotiin dowladdan federaalka ah ceel cirfiid iyo siinka dheer wax ka badan ma xukunta annagana ku- meeshaasaan xildhibaan ka nahay marka dowlad goboleedka waxaa laga rabaa inay qorshe balaaning ay la yimaadiin lama ayna imaanin nasiib darrada na haysata ayaa ka mid tahay oo oo hiiraan ku habsatay in muxuu ahaa ee, dadkeeda ay qorshe la imaan waayaan mas-uuliyiinteeda annaga nooga hooseeya ay qorshe la imaan waayaan ay dowladda federaalka u- la- muxuu ahaa annagana aan ku barashar garayn hadayna soo gaarsiiyaan annaga dowladda federaalka iyo iyo hay-adaha caalamiga aan ku barashar garayn karnaa laakiin mar haddayna na soo gaarin Een, waxaan filayaa eedeed waxaa qaadanaya dadka muxuu ahay een, een, mas-uuliyiinta ee gobolka jooga Ee, horta hadda deeq gaadhi meeshaas ma jirto laba diyaaradoodaa tagtay labada diyaaradoodna teendhooyin iyo sanseeriyaal yar oo aad u yar kooban oo wax diyaarad lagu geeya ayaa tagay dhulkaasna markii hore ayuu go'daan ahaa go-doonkii hadda een, markii labada diyaaradood ay tagtay wixii ka dambeyna Ee, waxaa dhacay eelboorkii yareelle wax laga dejin jiray waa qoye biyiis waa waa biyo dhex yaalla diyaaradii kama digi karaan annagaa tegi laheen meesha oo aadi laheen xildhibaanada ka soo jeeda deegaanka marka dhibkana haystaa waxaa weeye dee dhulkan la mari karo go'doonaha hore ay dadka u ahaayeen oo dhulka ma xoreysneen Een, biyahanna waxaa weye dhibaatadan ay geysteen Ee, eelboorka lagama digi karo Een, marka arrin waxaa hadda jirta ah ee kumbalkeeda guddiga runtii aad baan uga xumahay ee, xukuumadda ee, in ay muxuu ahay ay- xaliyan waxaan la kulannay guddigii ee, muxuu ahay ee, ay ra-iisul wasaaraha u magacaabay waxay noo sheegeen in dowladdii federaalkeed ay ku deeqday lacag shan boqoloo kunna shanta boqolna uguma ayna deeqin magaalada eh, beledweyne oo dhibaatadaas eh, nus milinka dadka ay ka bara kaceen ee uguma ayna deeqin waddankoo dhan dhibaatooyinka ka dhaco ayay ugu deeqeen marka annagu xasuus ayaa na- na daqanay sanadkii hore ayaa la yiri eh, hal milyan iyo xoogaa ayaa loogu deeqay biibaxadii oo beledweyne markii dambena wax la yidhaha four point five aa lagu qaybsaday meelaas ugu marin iyo meelaas ugu een, muxuu ahay een, een, een, ay dhibaato ka jirin ayaa dhibaato iska soo wada sheegtay haddana hadda shanta boqol oo la sheegaya haddii la dhihi lahay beledweyne loogu talagalay xataa waxbay ahaan lahayd laakiin waddanka dhibaatada ka dhacday iyo fatahaadaha iyo daadadka iyo fulaan iyo dhibaatooyinka guuda loogu talagalay dowladda federaalk sax maaha sax maaha guddiga ra-iisul wasaaraha u magacaabina xalay waa u sheegnay annagu waxaan nahay dad cashuur canshuur bixiyaal ah canshuurta laga qaada xamar kala baroo bar waxaan leeyahay gobollada dhexe iyo iyo dadka aan aan xildhibaanada u nahayaa bixiyo in maanta noola quuri waayo shantaas boqol beledweyne dadka kasoo barakacayaa leh in noola quuri waayo een, muxuu ahaay aad iyo aad ay nasiib daro u tahay in haddana aan nala damco waxaa jirtay een, eh, dadka kawaanleyda inta badan aniga hadda een, kawaanley oo dhan ma aflagaadeynaya ayaa waxaa sameeya naf caata ahay soo gadaayiin naf hilib oo cadiil leh ay ku larayaan laba neef ay isku noqonayaan hilibkiiyaa sidaa la isugu in ma- dhibaatada culusoo maanta dadkayna ay ula-aanayeen in wax yar oo ce- oo- oo weyd eh, lagu laro ee kadibna hadhowta four point five loo qaybiyo ma rabno xafiiska ra-iisul wasaaruhu mar labaad iyo mar saddexaadaan ashkata ka nahay tii hore ayaa xasuustayna shacabkayna markay xasuustaan ay nacaybka dowladda ay ku fogaanayeen waxaan rabnaa waxay beledweyne ugu tala galeen inay tiifiyada tagaan ay ka sheegaan haddii ayna taas dhicin annagu waan la xisaabtamaynaa waayo canshuurta laga qaada ee ay xukuumadda ammaanada u hayso ayaan wax ku leenahay shacabka soomaaliyeed ee muxsiniinta ee boqolkiiba boqol muslimka ah ayagaa jirta sadaqada sida qofkaas u baxsado dowladda mas-uuliyad baa saaran mas-uuliyadii saarreedaan ka rabnaa annaga annaga ma dhihin dadka inay xasuusiyaan waa weli waa amra inay xasuusiyaan dadka muxsiniinta waxaa la bixiyo aniga hadda waa eri laakiin mas-uuliyad gaar ahaa saaran dowladda ma aha waxa aan ka sugayni war wax bixiya ee waxa aan ka sugayni waxaasaan dowladda federaalka ay ugu qayb qaadanaya waa dadka reer hiiraan isku tashay samaynayeen hadday dowladdoodii waayeen oo xukuumaddoodii ay waayeen oo ay garashadii heerkan dhaafi laadahay dadka reer hiiraan isku tashay samaynayeen insha allah waana waana tashanayeen xildhibaanada ka soo jeeda iyo dadkooda mas-uuliyiinteena waa tashanayeen waa noo qorshaysan tahay inaan baxno oo aan tagno dhulkan dawangagu waa waa noo qorshaysan tahay asuun laba beri saddex beri ayay qaadanaysaa inta dhulka ka- ka- ka- ka shafaayo oo oo diyaaradan ay ay ka howlgalayeen waxaan baaqa u dirayaa ee, dadka muxsiniinta ee muslimiinta ee ilaahay wax siiyey in jeebkooda ay gacanta geliyaan walaalahooda dhibaataysan biyaha u xarqaday ay garab istaag u sameeyaan dowladda federaalk ah waan la xisaabtamaynaa baryi mayno annagu waan la xisaabtamaynaa
saxaab construction company
kana badan lankii kihemya ay sugaay kambani dhismo kaamila agabshay kurbada leetay ogaw may weeli saxaab construction company-ya haddii ikol kalaylasa ilbaabadis yacni kuway kormajara reed maylakoy kumbar galab dhisma kawaytaan dhimanayne kaamila kulisho kor ilasalhambuy keed waliya kajari hadda wali ha korari saxaab construction company isdhab galab dhismo kuway arag waxa ka kaamil weelay saxaab construction company marbahoo kaskaashan ini daartigsaysato kambani dhisma muhuraaso kumiyaalka lasaw saxaab construction company galab isdhaw waako kandhi kan dhaway kabakankala ku daranoo kulusho casri ah kubogay oo
waayahay dhegeystayaal qaybo ugu dambe ee barnaamijka kulanku warsanaya sadeerne waliba huda singalaha miinfayla barnaamijka waliba saari waan sindiraysa dhegeystayaal anoo cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka wasiirka wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda federaalka soomaaliya xasan xuseen xaaji iyo weliba usa geego ku qayb galay kulan lagu ka hadlaya shaqaalaysiyoka ee shaqaalaha dalka waliba aanuusan sheegayni ee shaqaalaysiinta dalka laga salayi doona nidaamka cadaaladda ee dalka soomaaliya haddaba maysa aduna keedii kulankaasaya mayata ujeedada iyo kalahayanga ilodhungusa wasiirka wasaaradda cadaaladda oo arrintaasi faafaayawa kuleedna waliba meerisay ku hadalay wasiir ku-geenka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya
shirkan maanta waxaa looga hadlahayaa shaqaaleynta shaqaalaha dowladda oo hadda wasiirkana ka hadlayay sheekhana kheyr allah siye noo sheegay shareecada islaamka waxay ka qabto in lagu maamulo si cadaalad ah iyo karti iyo ammaano iyo cadaalad saddexdaas ay asaas ay u yihiin waxaan rabaa inaan idinku buraarujiyo caalamka khayraadka ilaahay siiyey waxaa ugu muhiimsan khayraadka bashari waxaa la yidhaahdo human resources ayaa ugu muhiimsan khayraadkaas bashariga ah oo human resourceska iyo waxyaabaha kala dhan keeni kara oo ay ka mid yihiin cadaaladda deganaashada siyaasadda dhaqaalaha iyo deganaashada arrimaha bulshada khayraadkaas bashari iyo asaas u ah haddii aan tusaale yar aan idin sheego wadamo hadda baaxadoodana ay dhaneen dalka soomaaliya khayraadka ilaahay ku manaystay soomaaliyana aan siinin oo caalamka ugu horumarsanay jira waxaa gaarsiiyey khayraad bashari hadda jabaan oo kale hadda tag singapore malaysia iyo dadka waxaa way waxaa gaarsiiyey meelaha ay gaareen waa khayraadkaas bashari waa human resources human resourceskaasna wuxuu ka imaanayaa shaqaalaynta nafteeda iyo bulshada guud ahaan si loo soo baarbaariyey loo soo tababaray ay ku soo gaarto ilaa heer ay qabato hoggaan marka qofkii karti iyo ammaano leh oo khabrad leh aqoon u leh subjectskaas uu markaa ka shaqaynayo wuxuu ma aragtay ka faa'iido badan yahay boqolaal qof sababtoo shaksigan wuu garanayaa shaqaduu haayo hadafka uu ka leeyahay inuu shaqadaas ka gaarana ugu yaqaana marka dowlad ahaan anaga inaan inaan marka hore aan aamino in la helo shaqaalo tayo leh oo maamulo wasaarooyinka dalka xeer federaal iyo xeer dowlad goboleed waa arrin muhim ah shaqaalahaas habraaci lagu keeni lahaa in la haayana waa muhim waxaan leenahay sharciga shaqaalaha rayidka loo number eleven hadda shaqeeyo waxaana ku socda dib u eegis sharcigaas waa in habraacyo rasmi ay jiraan oo wasaarada shaqadii shaqaalaha waa nala joogtaa maantan filaya iyo hay-ooyinka kale iska kaashinay la hela habraacii shaqaalaha rayidka lagu qori lahaa waxaa kale muhim ahaan lahaa haddii la heli lahaa nafteed haddii aan helno axsaab siyaasadeed oo siyaasad ku tartamayo naftooda in loo helo dadka siyaasiyiinta soo galayo saaxada habraac siyaasadeed habraac inay yeeshaan si loo helo dadka soo galayo saaxada siyaasadda baarlamentarianka iyo xukuumadda iyo haddii xildhibaanadan oo shuruucdan qoray naftooda dad oo marxalad adag ka saari kara dalka daraaso samayn karo shuruuc oo dalka u qalantay dadkana soo saari karo ammaanadana gudin karo yacni waxaa waa isku xiran yihiin markii laga hadlayo khayraadka bashariga mise human resources adi qofka aada meeshii geysay aqoontii aada ku geysay iyo khibradii aada ku geysay unbaa hadduu wax soo saarayo ku soo saaraya haddii qof tayale aada meel geyso aada u malaynayso ina inuu fulinayo himilada aada leedahay waa laga yaabaa inaad hesho marka shuruuc in loo helo shaqaalaynta shaqaalaha dowladda habraacyo in loo helo habraacyadaas iyo shuruucdaasna loo raaco sidii loo ansaxiyey waxaa kale loo baahan yahay wacyigelin fara badan oo arrinta hufnaanta iyo dowlad wanaag wacyigelin badan in laga sameeyo hanaankaas shaqaalaha lagu qorayo wacyigelintan in laiswaafajiyo oo ay noqoto qofkii shaqo doonayo sida wasiirka sheegaba marka hore miisaaniya ma jirtaa meesha ma loo haayaa miisaaniyadii horta lasoo xaqiijiyo habraaca ma jira oo qofkaa lagu shaqaalayn karo habraaci la marsiyo markaa kadibna qofkii lagu qaato hufnaantiisa ammaanidiisa kartiibdiisa iyo waayaa aragnimadiisa oo la yidhaahdo waa kaas dalkii aada u adeegaysa shaqadaada si daacadnimo ku jirto cadaalad ku jirto inaad u gudubta qofku wuxuu dareemayaa marka inuu madax bannaan yahay qof ma keensanin meelo kale ma soo marin wuxuu aaminayaa aqoontiisa inuu ku imaaday aqoontaasuu dalkii ugu shaqaynaya ayadoo taas la tixgelinaya waxaa loo baahan yahay dalkeen maadaama dhibaato amnina ay haysato
waxa weeye marka shaqaale qoriddu waa inay ku fadhidaan nidaam sharci ah oo isdabayaan intaan anigu ka ogaa wixii gadaashay laga bedelay ma aqaan shaqaalo dowladeed weligeed laguma qaadan jirin kaalay iike ma dhici jirin waa adkeen shaqaalaha waxay lahaayeen sharci si loo qaato qof shaqaalahana nidaamyo badanaa ka horeeya ay ugu weyn tahay shahaadada uu wato iyo aqoonta uu leeyahay meeshaas uu shaqada u qoranayo ma aha mansab director iyo waxaa lagama hadla waa shaqaale caadiya markay noqoto mas-uul inuu noqdana waa ka weyn marka kow iyo sagaashanka wixii dhacay kadib waa arag weliba waa la soo dadaalay meelaa la soo gaaray marka dowladdan ay dhalatay dad badana hadda isweydiiya aan ogaa haddii aad su-aalahaas inaad idinku jirto idinka laftiina iga soo horjeedo maxaa shaqaalo loo qori waayey shaqaale hebel miyaa ku wadataa inaan qorno aniga meesha lacagtaa fadhiya nin hebel lagu keenay ma imaraay anaa idiin sheegaa shahaadooyinkiisa alaabtiisa kule wasiirku waa igu yaqaaneen iska dhaaf baa la yidhahda waxa weeye qofka la qoranayo waa in awalan baahi ay jirto wasaaraddaas ama hay-addaas baahi ay ka jirto baahida jiraysana ma aha qof madax madow in lasoo qaadanayo shaqaalaan rabnaa wasaaradda ina iska ballaarato keliya ma aha shaqada qofka la qaadanayo maxay tahay qualitigiisu maxaa laga rabaa waajibaadka u qaadaya maxay tahay waxa loo dhiibaaya maxay yihiin ayaa ka horeysa inta aanan qofka shaqaalo aan la dalbanin shaqaalaan rabnaa shaqaalaha nagu yeero dowladdu lix kun oo shaqaale ay leedahay maadna hadday wasaaraddu u baahato shaqaale dhaqaale haddaan loo haynin shaqaalo waa buuxaan waa la isku bedelaya badanaana waxaa la jecelyaha meelaha xoogaa dufun dufun kale waa sognaa ma dhici doonto hebel ha iigey iyo kaa iyo waxaan hubaa in aadan helaynin ee adag adkaanayso ila aanan la helayn ta labaad waxa weeye waxaa laga hadlaa ma aha inaan condom gareynayo dadka oo dhan waxa weeye dad fiican oo shaqeynayo oo shaqo hayo wasaarad fiican oo shaqo fiican haysta ayaa waxaa jira waxa la yidhaahdo perception malaawaad waxa danu maxay ahayd sheekh sheekh bashir aga badiya yaa qofka aad wax xun aada ku danisa adigoonan ogeyn ayadaaba iska dambiya ma aha in la shakiyo qofka ilaa xaqiiqada laga gaaro dani danigu waa xunya waxaa jira marka perception ah waxa la yidhahdo corruption corruption maxaa taha annaga waxaan ku qoraa dowladaha ugu ugu liita adduunka oo corruptionka ku jiro
dukaanka qalabka dhismaada guud new star
godiidoli ii miranin qubatay jidaal bobobshay ii gaanjadismale wadoog lankabaar mooge qarbad biyoshay haddu quluwad wadow qaldinya saxnya quminya waalinya may laka qiyaasay may laka qiyaasay may laka qiyaasay oshii may laka qiyaasay xaajiyow adii bahato inti dabeel koraadi ii dubaysay injeede danseeha ka galay imboqohoota dibadda ee isku diiwaan gelin bohoota dibadda enam hayska diiwaan gelinay alaab dhisma doonga ahaa dabaqay iskor saaro dig sii sido faday adantana ma ii darsadaas qalabka dhismeeda adweydiyaasa dukaanka qalabka dhismada guud ee new star tuuba qashinka handhoobtay qaybtiya koowadna xamara iyeebaaqa kufaafay
waayahay dhegeystayaal guudahaan wali baantaa kaaf meeraha barnaamijka kulanku warsan oo nimada siinku ah idaacadda warsan ee magaalada Tanbaydhabo barnaamijka uu kula baasaari waan siin diraysaa dhegeystayaal ana Cabdirashiid Axmed Ibrahim Cabdirashiid Rashka inta barnaamijku barnaamij lama dareen kulamana akhiiraya waa Cabdirashiid Rashka siin ku tawasulaasiyo amiin nabada assalamu alaykum waraxmatullaahi taala wa barakaatuhu kuma santeen dhegeystayaal barnaamijka